wayustasnaa waxaa laga soo reebayaa suwarun surooyin ayaa laga soo reebayaa wadalika mithaal kalbayci waabay iib oo kale bishardi alkhiyaar oo khiyaar la shardiyey aw ilbaraati min alcayb ama inuu ceeb ka beri yahay oo bishardi qadci thamar ama midhaha goynteeda aw ilajal ama muddo warahni iyo rahan walkafiili iyo kafiil almucayana almucayanaati ee la cayinay almucayanaati ee la cayinay lihamanin hamanna yacni loo samaynayo ee loo yeelay arrintaa fi dimmati dumada qofka ku sugan wlishhaadi wabishardi lishhaad iyo maragelin shardigeed walaa yustaradu lamana shardiyo tacyiinu shuhuudi shuhuudda in la cayinana waxba shardi maa fil asaxi asax haddaan qabano ee fain lam yarhan haddaan ruhan dhigin oo ama lam yatakafal ilmucayanu kii mucayanka in la cadeeye aanu kafaalo qaadan falilbaayici kii iibinayey alkhiyaaru khiyaar buu le door buu leeyahay waxa uu leeyahay sheekhu waxaa laga soo reebaya oo laga soo reebay sharci ahaan waxaa looga soo reebay nahyigaa can baycin wa shardin iib iyo shardi wada jira nahye suurooyin ayaa laga soo reebay oo ay wada socdaan bayc iyo shardi oo haddana ay ansaxayaan ayaa taa laga soo reebay waa maxay waa bishardi alkhiyaar yani waxaa waan iibsaday ama waxaa waan kaa iibiyey bishardi laakin khiyaar maalin ama laba cisho khiyaarkeed inaan doorla lahaado ama awilbaraa min alcayb wuxu uhi waxaa waan kaabiye shardi laakin waa inaan ceeb lahayn waan kaabiye waxaa shardisa waa inaan ceeb lahayn waa shardi iyo marka iib wada socda oo ansaxaya oo bisharci shardi qaci samar midhaha goosashadooda ayuu shardi waan kaabiye laakin waa inaad goosataa sida usul alusul watimaar inoogu iman doonto fasalada soo socda ama wuxu uhi bishardi ljal yani waxa waan kaga iibiyey laakin shardi waa in ajasha ay lahaato laakiin ajashaasina waa inuu yahay caqdi aan xulul iyo taqaabud loo shardin sida rabi rabowgi oo kale ila haddii kale wuu ifsaadinayaaba ajashiye de waxaan kaarsa shardina intaasaan ku bixinaya la yidhaahdo wixiina rabowi yahay dahab ama fida ama dacaamkii uu yahay oo laisku iibinayo ma ansaxayo waa rahan wuxu uhi shardi waxa waan kabi lakin waa inaad rahan ii samaysaa waxa waan kabi lakin waa inaad kafiil aada iu samaysaa aniga u kafaalo qaataa almucayinaat macnaha waxa weeye waa ajal iyo rahan iyo kafiil mucayanado la caddeeyey la caddeeyey oo dee muddadana muddo la isla caddeeyey oo mucayana waa inay tahay ee kafiilkana dee waa in ama la arkaya ama magac iyo nasab iyo waxyaala caynkaasa dee lagu sameeyaa rahankana dee waa in la arkaya ama sifaatu salam waa in lagu sifeeya ka oo welibana loo samaynayo lithamanin fi dimma thaman lacag ama mabiic samanta keliya maaha ama mabiic fi dimma dumada qofka ku sugan ayaa intaa u shardistay masalan ninkii shaygii waa bixiyey lacagtii ayaa dimada qofka kaa saaran de markaasuu i ayuu ihi shardi waa in aad muddaday caddaysaa shardi waa inaad rahan idhigtaa shardi waa inaad kafiilii samaysaa cidku kafaalataa waa litamani fi dimma ama waa mabiic oo masalan lacagtii maha waa mabiicdii lacagtii waa la qaatay laakiin shaygii la dhaafsanayey ayaa isna meesha ka maqan markaa mushtarkii ayaa isna intan shardisanaya waa ansaxayaa buu le dee ajasha iyo muddada ilaahay baa yidhi ya ayuha aladiina aamanu idaa tadaayantu bidayn ilaa ajalin musamaa ilaa muddo la magacaabay dee waa inaanay wax masalan muddadaasina muddo dee macquula waa inay tahay hadduu dhaa kun sanadood faasid bay noqonaysaa marka ajasha sidaas ayaa aayaddaa qur-aankaaba u caddaysay rahanka iyo kafiilkana dee waa loo baahan yahayo dee qofkii aan ku raali noqonay ilaa iyaga mooyaane ayagana wax loo baahan yahay weeye lisaanin fi dimma markuu leeyahay haddii wixii dee uu yahay wax aan dimadaba saarnaynay halkan yaal hadduu yahay iyadana rahan loogama baahna oo rahan iyo kafiil iyo midna uma baahna mar hadduu wixiiba meesha yaallo ee waa markaa si dima tahay yani samankana musamankii ama mabiicdina waa lamid sidaa aynu tilmaanay walishaad wabishard lishaad ayaa isaguna ansaxayo kal bayc bishardi ishaad waxa waan kaga bishardi laakiin waa inaan lacagta ama shaygan kale aynu u samaysanaa markhaati waashidu idaa tabaayactum ilaahay baa yidhi oo shardigaasina waa iska ansaxayaa waana wax loo baahan yahay laakiin lama shardiyo in shuhuudda la cayino asax haddaan qabanno oo la yidhaahdo kuwaasina waa inay markhaati inoo noqdaan maxaa yeelay dee ujeeddadu waxa weye xaqu inuu sugmo waxaanu ku sugmayaa caadiliin kasta saanigu wuxuu leeyahy waa la shardiya si raanki iyo kafiilka iyo waa la shardiyaa buu leeyahay haddaba waxaynu nihi waxyaalahaas ayuu shardiyey haddii aanay haddaba masalan qofkii markhaatiniisa la shardiyey ayaa horti dhintay ama wixii uu shardisay rahantiisa waxa weynaad rahan dhigtaa buu leo shaygii baa dhintay ama ninkii mucayanka ahaayee la yidhi uu yidhi shardi waa inuu ninkaasi kafaalo qaataaba isna ama meeshaba ka tegey ama waa geeriyoodayba falil baayic alkhiyaar ninkii baayic ahaayee shaygan iibinayo shardisay khiyaa khiyaar buu leeyahay door buu leeyahay haddii uu isagu shardisay haddii mushtarku uu shardistayna oo ninkan wax iibsanaya hadduu shardistayna ayana haddii xaggii baayicay ninka waxiibinaya laga waayo khiyaar ayuu leeyahay maxaa yal dee shay mashruuda oo la shardisay ayaa tegey khiyaaru naqsi ayuu markaa noqonaya walow baaca hadduu iibiyo cabdan adoon bishardi ictaaqihi shardi laakiin waa inaad xoraysaa buuri falmashhuuru mashhuur waxa weye sixatu lbayci washardi iibka iyo shardigu waa inay ansaxayaan wala asaxu asaxna waxa weyaan lilbaayici baayica waxa usugan ninkii iibinayey mudaalabatulmushtari kii iibsaday inuu ka doono bilictaaqa xorayntii war waataan kuu shardiyay inaad xoraysay maxaad u xorayn weyda wa anahu asax waxa weye low sharada hadduu shardisan maca alcitqi xoraynta maceeda alwalaa lahu waliisa inuu yeesho ow sharada wuxuu shardiyey tadbiirahu inuu mudabar ka dhigo aw kitaabatahu ama inuu kitaabeeyo aw ictaaqahu ama inuu xoreeyo bacda shahrin lam yasixa albaycu iibkaasi ma ansaxayo waxau leeyahay sheekhu hadduu iibiyo addoon buu iibiyey shardi waa inaad xoraysaa buuhi niyow iibsanaya qowlka mashhuurkii waxa weeye in iibka iyo shardiguba ansaxayaan maxaa yeelay dee shaarica ayaa aada inoogu booriya ama inoo jeceysiya xoraynta iyo weliba qisadii saxiixaynka kusoo aroortay ee bariira waxaanay markaa markay caaisho ayaa iibsatay bariira ayay iibsatay waxaanay u shardiyeen ku ilaha inay xorayso walahoodana uu markaa walaheeduna iyagoo ay dhahaadaan dabeedna rasuulku kuma diidin shardiga walaha ayuunbu ku diiday wuxuuhi maxay yihiin qolo xaaladoodu shardisanaya shuruud aan kitaabka ilahi kusugnayn wax alla wixii shardigan kitaabka ilahi kusugnayn baatil wey taanigu wuxuu leeyahay ma ansaxayaan labadooduba asaxna waxa weeye buu yidhi in ninka baayici uu leeyahay mudaalabat mushtari bilictaaq xoraynta inuu ka dambuha war adoonkii miyaad xorayn weli aan kaa iibiyan ku ihi waa inaad xoraysaa inuu markaa ka doono ayuu leeyahay laakiin asax waxa weye hadduu shardiya cidqiga maciisa wala ayuu shardiya wuxuu hi anigu waa inaan welihiisa yeeshaa inama alwalaw liman actaqa baa rasuulkuna yidhi walahana waxa yeelata cidda xoraysay adaan kaa iibiye laakiin hore kadibna aniga waa inaan welihiisa yeeshaa ama wuxuu shardiyey tadbiirkiisa wuxuu ihi addoonkaa waan kaa iibiye laakiin waa inaad tidhaha haddaan dhinto xor baatay mudabernimadu waa caynkaa ama wuxu hi waa inaad kitaabaysaayoo tidhaahdaa haddaad intaa keento xor baa tahay ama bil kadib waa inaad xoraysaa lam yasixal baycu iibku ma ansaxayo dee marka ay walaha tahay walaha shardisto waxay leeyihiin sharcigii ayuu khilaafay oo waluhu liman actaqa cidda wax xoraysay ayaa leh waxyaalahan kalena dee wixii shaaricu uu inagu booriyey oo ah yani cidqi naajiza oo hadda fulaya ayaan meesha ku jirin saa darteed ayaa loo diyey taanigu wuxuu leeyahay iibku waa ansaxayaa shardiguna wuu burayaa walow sharada haddii uu shardiyo muqtada alcaqdi caqdigu wuxuu keensanayo wadaalika mihaal kalqabdi waaba gacan ku dhigid iyo waraddi celin bicaybin cayb uu ku celiyo aw ama maa shay ayuu shardiyey laa karada fiihi wax ujeeddaahi aanay ku sugnayn ka shardi an laa yakuuna inaanu cunin ayuu shardiyey ilaa kadaa waxaas mooyaane saxa waa ansaxayaa waxaynu soo haynay oo aynu ku soo dhex jirnay shuruudihii iyo beecii wada socday ee haddana ansaxayey ee laga soo reebay shardigii beecii iyo shardigii wada socday ee la nahiyey marka wuxuu yihi sheekhu haddii uu shardiyo wuxuu caqdigan iyo gunudkaniba keensanayay ayuu shardistay waa maxay qabdi oo kale wuxuu yihi shardi shayga shaygaas waan ibsay shardi waa inaan gacanta ku dhigaa ama waa inaad iga qibdootaa buuri waan kaa iibiyey shardina waxaa inaad iga qibdootood gacanta ku dhigto waraddi bicayb iyo ceebku celintii waxaa waan iibsaday shardise waxa ah inaan hadday ceeb ku soo baxda aan soo celiyo ama wuxuu shardiyey ama isagkii baayicahabaaba yidhi waxa waan kaa iibiyey bishardi hadduu ceeb yeesho waa inaad soo celisaa ama waxaanuu shardistay waxa weeye waxaan qalad iyo ujeedaba aanay ugu tacalluqin qofkan oonay ugu xidhnayn misaal ahaan addoon buu iibinayo wuxuu idhi addoonkaa waan kaa iibiyey shardi waxaa laakiin in waxaasun cuno oo masalan hilibun waa inuu cunaa ama beriisun waa inuu cunaa oo aanad wax kala siinin saxa buu leeyahay caqdigii waa iskaga ansaxayaa labadaa masaleba tan uu shardiyey wax caqdiga uu keenayo waxay leeyihiin shardintaasi waxay adkayn iyo baraarujin un u tahay wixii sharcigu uu sugay oo in wixii la kala qibdoodo gacanta lagu kala dhigo iyo haddii ceebi timaado in la soo celiyaa dee waa wuxuu caqdigu keenayey tii ayuunbay adkayn iyo baraarujin ay u tahay arrinkan labaad ee waxaan qaradka ugu sugnayn uu yani shardiyeynaa sheegidiisasi wax tanaasucah iyo wax dooda midna ma keenayso sheegiddaa uu sheegay baa arrin iska laqwiya noqonaysaa wax laqwiya wuxuu doonaa buu siin karaa ninkii markuu iibsado oo laqwi bay iska noqonaysaa tiisaasi walow sharada haddii uu shardiyo wasfan wasfi iyo sife ayuu shardiyey yuqsadu loo qasiyo wadaalika mihaalka kownilcabdi kaatiban addoonkaasi waa inuu yahay buu yidhi mid wax qora awi daabati daabadii waa inay ahaataa buuhi xaamilan mid dhalaysa aw labunan ama mid caana badan oo caana leh waa inay tahay saxa waa ansaxayaa walahu waxaan u sugnaaday ninkii alkhiyaaru khiyaar baa u sugnaaday in akhlafa haddii uu baajiyo shaygii la shardiyey wa fii qowlin qowlna wuxuu leey yabtulu lcaqdu caqdigu waa ku burayaa fi daabati daabada waxau leeyahay sheekhu hadduu shardisto wasfi iyo sife ayuu shardistay buu yidhi wasfigaasina waxa weeye uu shardistay waa wax loo qastiyo oo waa maxay masalan addoonkii buu yidhi bishardi waan iibsay laakiin waa inuu karaaniyo nin wax qura waa inuu yahay daabadii ama addoon hadduu iibsaday ayaa wuxu uhi waa inay dhalaysaa ama daabadii waa inay tahay mid caana leh oo caano badan waa inay tahay saxa alcaqdu maca shardi caqdigaasi waa ansaxayaa shardigaa wuu ku ansaxayaa maxaa yeelay waa shardi ku xidhan danta iyo maslaxadda caqdigu uu leeyahay oo ah in la ogaado shayga mabiicda ah sifooyinka ay leedahay ee ujeeddooyinka iyo qardiyaalku ay isku khilaafaan midda labaad dee waxaa la islaaziminaya wax mawjuuda arkan calacaqdinaya waa wax jooga weeyaan sidaa darteeda ayuu u bannaanaaday uu ansaxayaa waxa kaluu leeyahay waxaan u leeyahay khiyaar qofkii door ayuu leeyahay in akhlafa haddii uu gub yeelu baajiyo yacni shayga mashruudkaa ee la shardiyey hadduu ninkii loo shardiyey ka baxo oo uu wixii sidii noqon waayo ama akhlafa uu baaqdo shaygii mashruudka ahaa ama baaqdaan ama yacni ninkii uu baajiyo oo mase addoonkii uu kaatib noqon waayo daabadii xaamilo noqon weydo ama labuuna noqon weydo oo akhlafa almashruud shaygii la shardiyey ayaa meeshii ka baxay khiyaar ayuu leeyayo ninkii door ayuu yeelanayaa maxaa yeelay wixii dee uu shardisay ayaa meesha ka baxo saasuu khiyaarka ku yeeshay qowl ayaa wuxuu leeyahay yabtulu lcaqdu fi daaba caqdigu daabada waa ku burayaa labadeeda suuraba midkay doontaba ha ahaatee shardiga ayuu ku buraya khulfiga kuma burayo haddii yacni shaygii sidii noqon waayo ku buri maaye shardinta hore shaygaa la shardiyey inay tahay xaamilo ama ay labuno tahay ayuu ku burayaa maxaa yeelay wuxuu leeyahay liannahu sharada macaha shay-an majhuulan wuxuu shardiyey uu raaciyey shay majhuula oo laga jaahil yahay buu raaciyey mar hadduu shay majhuula raaciyo oo laga jaahil yahay yani wuxuu ku burayaa shardintaasi caqdigii burinayse khulfu shardiga kuma burayo walow qaala hadduu yidhaahdo bictuka haa waan kaa iibiyey daabadii wa xamlaha iyada iyo uurkeedaba baala waa buraya fida saxi as haddaan qabano walaa yasixu ma ansaxayo bayculxamli uurkii in laybiyo waxdow kelidii walalxaamili tii uurka lahayd duunahu isaga la-aantiina lama iibin karo walalxaamili tii xaamiladahayd bixorin xor siday ayaana iibikeedi ma ansaxayo walow baaca hadduu biyo xaamilan mid dhalaysa mutlaqan baycan mutlaqan mutlaqa ayuu iibiyey dakala alxamlu xamligaasi wuxuu guda gelayaa yowrkaasi fil bayci iibka ayuu guda gelayaa waxau leeyahay sheekhu hadduu ninkii yidhaahdo war niyow waxaan kaa iibiyey daabadan ama addoontan iyo waxamlaha ayada iyo uurkeedaaba waan kaa iibiyey batala waa burayaa bayci fil asaxi haddaan qabanno maxaa yeelay xamliga uurka oo majhuulahoo aan la garanayn baa mabiic laga dhigay shay la iibinaya laga dhigay oo la raaciyey shay macluum ah laakiin haddii la yidhaabaa khilaafsan masalan shaygaa waan iibsaday shardi laakiin waxaa inay dhalayso ama ay caano leedahay arrinkaasi markaa wasfi taabicahoo raacsan ayuu noqonayaa ee shay iibka markaa isaga wax la qaabilinayo ma noqonayo markaa sidaas ayaanu anshaxay taanigu wuxuu leeya yajuusu waa iska bannaan yahay iibkaasi oo waa ansaxaya maxaa yeelay dee xamligani caqdiga marka la idlaaqo waa gelayo waxba ma yeelaynin marka la tansiisiyo ee la caddeeyana waxba ma yeelaya buu leeyahy isagu ma ansaxayo buri sheekhu baycu lxamli waxdahu yacni xamligii in la iibiyo urkii in la iibiyo keligii ma banaana maxaa yeele waa bayqul bayculmalaaqiixdii aynu soo marnay weeye ee rasuulku sala allahu alay slam uu nahiyey marka waa mukarar oo masaladu waa tii oo la soo celiyey uun waxaan uu soo celinayaa yacni arrinkan kale ka dambeeya ayuu u gobol dhiganayaa walalxaamidu duunahu xamligii neef halkaa taagan in laydha xam waxa uu sida uurka ugustaan kaa iibiyey ma banaana oo waa malaaqiixdii uu rasuulku nahiyey xaamiladiina duunahu ma banaana in la iibiya oo laydhaa neefkaasaan kaa iibiyey waxay caloosha ku sida mooyaane oo saa looga reebaa maxaa yeelay dee xamliga in lagu gaar yeelo caqdi ma banaanayn oo waa tan aynu sheegnay oo laydhaa xamligaasoo quraan kaa iibiyey mar haddii aanu isaga in lagu gaar yeelo caqdi aanay banaanayn in lasoo reebo oo caqdigii ama iibkii laga soo reebaana ma banaana oo waxa ay ka dhigan tahay dee xubnihii oo kale ka dhigan tahay haddii la yidhaha neefgaasaan kaa iibiyey lugtiisaa midig mooyaane yani ma ansaxaynin taasoo kale ayuunbay markaa ka dhigan tahay xaamilo in la iibiyo xor gabadh addoona oo yacni xor xambaarsanoo sida iyadana iibkeedu ma banaana oo masalan gabadha addoona oo ilmo xora sida marka qaarkood baa iyadoo addoona ilmuhu uu xor noqdaa iyadana iibkeedu ma banaana maxaa yeele xor bay dee sidaa haddaba hadduu iibiye buu ihi neef xaamila ayuu iibiyey ayadii xamligeedii waana mutlaqo yacni uurkaa inuu ka reebayo iyo inuu gelinayo midnaba muu ku darin bictuka waxamlahaana ma odhanin bictukaha waxdahaana ma odhan iyadoo keliaan kaa iibiyey iyo iyada iyo uurkeedaba waan kaa iibiyey midna ma odhanine wuxuu ihi neefkaasaan kaa iibiyey neefkiina waa neef riman dakala alxamlu fi lbayci xamligaasi iibka ayuu gudagelayaa tabican lihaa iyadoo isaga iyada un raacayo ijmaac ayaan arrinka loo hayaa faslun fii ma nahaa canhu ama nuhiya canhu min albuyuuci nahyan laa yaqtadii butlaanahaa waxa u fasliyaayoo fasalkan uu guntay waxyaalo iibab la diiday oo laakiin diidmada iyo nahyigaasi aanu keenaynin inuu caqdigaasi ku buro intii uu nahyigii u noqonayay caqdiga ee uu ku burayey intaa hore weeyaan intana waa buyuuc manhiya oo laakiin aan caqdigii ku buraynin wa min almanhiyi canhu waxaa ka mid ah iibkii la nahiyey ma iib ayaa ka mid a ma nooc laa yubtilu aanu burinaynin nahyigaasi bayci maxaan u burinayni waa lirujuucihi noqodkiisa nahyigii ayaa wuxuu noqonayaa ilaa macnan macna yaqtarinu bihi la xidhiidhsan wadaalika mithaalka bayci xaadirin midoo reer magaala oo u ibiyo way libaadin midoo baadiye ka yimi oo waasee baan yaqduma qariibun waa inuu soo gala mid qariibi bimataacin alaab waa inuu la soo galo tacumu alxaajatu ilayhi baahida loo qabana ay tahay mid caam ah liyabiicahu wuxuu usoo gelay liyabiicahu inuu kuyo bisicri yowmihi maalintaa wuxuu marayo fayaquulu wuxuu odhanayaa deedbeladiyun ninoo reer magaala wuxuu odhanayaa utrukhu ka tag cindii agtayda waar alaabtan halkan kaga soo xaree liyabiicahu si aan kugu iibiyo cala tadriiji in in biaklaa in ka qaalisan sidan ay hadda tahay waxa uu leeyahay sheekhu waxaa ka mid a yacni waxyaalaha la nahiyey buyuucda la nahiyey waxaa ka mid a iib ayaa ka mid a laa yubtilu iyo laa yabtulu labadaba way way dabdiyeen culimadu laa yubtilu aanu burinayni annahyu albayca nahyigu aanu bayca burinaynin ama laa yabtulu aanu ku buraynin bayci laa yabtulu bihi lbaycu iibka aanu ku buraynin waxaa ka mida waxyaalaha la nahiyey iib aanu burinaynin nahyigu ama aanu ku buraynin iibku nahyiga maxaa yeelay nahyigii ayaa wuxuu u noqonayaa macaneen la xidhiidhisan daat ahaantiisa iyo shayga nafdiisa u noqon maayo e oo nahyigu iibka khusuusiyadiisa uma socdee wuxuu u socdaa arin kale oo la xidhiidhsan marka waa toddobaoo kii horreeyey ayuu inoo bilaabay wuxuu yidhi waxa weeye ka bayci xaadirin libaadin waxa weeye waa ninkaa reer magaalka ah ee isagu magaalada jooga xaadir waa saakinu alxaadira waa kaa magaalooyinkii tuulayaasha iyo meelaha zaracyaal kale jooga baadiguna waa isna kaa reer baadiyaha marka waxaana cabiraadan laga cabirayo un xaadir iyo baadinta laga cabirayo waxay leeyiin waa jariyun cala alghaalib waa sidaa u badnayd ee haalibka ahayd aya shaksin kaan qofku doonaba ha ahaadee waa qofun meeshaa dee la socda oo jooga iyo iyo qof aan la soconinoo isna meesha yimi oo dabeedna alaabtaasina ay iyo qaabkana u dhex maray marka wuxuu yidhi waa inuu nin reer magaalahoo xadira ayaa wuxuu iibinayaa mid reer baadiye ayuu wuxuu iibinayaa kaasoo kale weeye oo waa maxay waxaa imanaya shaksi gariib ah oo aan meeshaa ahayn magaalada iyo dhulka aan deganayn ama yani kii meesha lafdeeda deganaaba ayaa wuxuu la imanaya mataac iyo alaabta cumu lxaaja dadka baahidooda ay yani aada dadku ugu baahan yihiin xaajatu ahli lbeleda ay caam tahay wada gaadhsiisan tahay waa sida raashin oo kale walow dee wax yaroo aan wada gaadhaynba ha ahaado ama wax la helayaba ha ahaado ama wax magaaladu dee ay ka weyntayba ha ahaadee alaabtaas ayuu la yimi waa sida raashinka oo kale waxaanu doonayaa bisicri yawmihi inuu maalintaa wuxuu marayo uu soo galay inuu siiyo dabee shaksi baa belediyabaa ku odhanayo reer magaal ama mid kaleba waa iska daa buu odhanayaa shaygan halkayga dhig ama halkaa u yaallaba ku daa si aan kuugu iibiyo adiga tadriijan shay-an fa shay-an in in yar baan u iibinayaa biaqlaa min baycihi xaalan iibikanu hadda maraya mid ka badan baan siinayaaye adigu halkaa iska dhig buuri marka arrinkaasi yacni waa mid aan bannaanayn weeye oo manhi oo la nahiyey xayr xadiidkii saxiixayn ayaa ku saaray laa yabiic xaadirun libaadin yaanu u iibinin mid oo reer magaali mid reer baadiye ah yaanu wuxuu iibinin yacni waana marka quyuudda aynu tira in odhan laga helo muslim ayaa isagu wuxuu dheerisay dacu naasi yarsuq la bacda min bacdi waar iska daaya dadka allaha kala risiqee idinku qoladiina dhex qaadaysa ee wax isku qaariyeynaysaa u kala dhex baxoo ninkii waxaan watay isagu dadkaa wax jabana kaga iibiyo allaha kala asaaqee dadka iska daay marka macnahan taxriimkuna waxa weeye atadyiiq cala annaas yacni dadkii ayaa maciishadii lagu cudhiiri gelinayaa laakiin hadduu ninkan watay marka horeba isagu dalbado yidhahdo waragtaada ayaa war waxaan iigu iibi dee in yar in yar iibi hadduu yidhaahdo ama wax dadkii u baahan yihiinba ma aha ama yacni naadir ahaan baa loogu baahan yahay ama dee waaba loo baahan yahay baahidina waa cana ninkanaa doonaya tadriijka in loogu iibiyo iyo in yar in yartaa markaasu mukan xaldirkina yidhi ii dhiib ama waxaabuu dee yidhi iibkaa maalintaasuu doonaya inuu udhi inuu ku iibiyo markaasuu yidhi ii dhiib anigu aan saa kuu iibiyaya xaaraan maaha arrintaasoo dhami maxaa yeelay dadkii ayaan wax dhibaatay kaga imanayn dee ninkan maaliga ana isna lagu jiifsan maayo idraar iyo dhibaato ayaa ugu sugan darna darar laguma suuliyo markaa xor ayuu u yahay alaabtiisa wa talaqi rukbaani socotada la kulankeedii ayaa iyaguna xaaraan ah bian yatalaqaa waa inuu la kulma waa inay la kulmaan bian yatalaqaa waa inuu la kulmo daa'ifatan shaksun baa wuxuu la kulmayaa daa'ifatan qolo yaxmiluuna mataacan alaab wadataa ilalbaledi beledkana usoo wada fayashtariyahu dabeedna uu ka iibsada qabla quduumihim intaanay soo gelin wa macrifatin bisicri aanay sicirkiina ogaanin walahum waxaana u sugnaaday alkhiyaaru khiyaar iyo door bay leeyihin idaa carabku markay ogaadaan alqabna dhagidda iyo khiyaamada markay ogaadaanna door bay leeyihiin waxau leeyahay sheekhu suurooyinka kale ayuuna xaaraantaa talaqi rukbaan ayaa iyaguna ka mid ah waa dadkaa socotada ka hortagooda macnaha waa maxay waa inuu la kulma buu leeyahay shaksi ayaa daa'ifo iyo koox buu ka hortegayaa alaab wadata ama raashin ama wax kale alaabtaa beledka ayay u soo wadaan dabeedna wuu ka iibsanayaa intaanay beledkiiba soo gelin ee aanay sicirkii aanay ogaanin ayuu ka iibsanayaa markaa qofkaasi waa arrin lan laa talaqu rukbaana lilbayc rasuulku wuxu uhi dadkaa socotada ahe alaabta sida war ha la kulmina iib dartii hawla kulmina ha uga hortegina markaa macnaha ku jiraana waxa weeye dee khiyaamo ayaa halkaa ka suurto gelaysa ama dee ninkaa u xigsanayaa been ha ugu warrama ama yaan u warramin be door ayaanay leeyihiin buuhi marka la dago ee la khiyaameeye waxaan wixii in laga siisto ee ay qabnigii ogaadaan walow yaanay yacni intaanay sooba gelin haba ogaadaan la khiyaameeye door ayay leeyihiin maxaa ile bukhaari ayaa wariyoo yidhi lataqu silaaca xataa yubata biha ila asuuq war alaabooyinka halkaa kula kulmina waa kaga hortegina ilaa suuqa lagu soo daadiyo faman talaqaaha fa saaxibu silcati bilkhiyaar qofka halkaa kaga hortagaa ee sidaa ku iibsada ninkii alaabta lahaa door buu u leeyahay si khiyaarulceybkana waa calalfawr bay leeyihin oo isla markaaba waa inuu qofku oo khiyaar kaa sameeya haddaba waxay leeyihin culimmadu haddii uu masalan dee ninkan wax watay uu ninka isagu ka dalba inuu sheega ka iibsado walow sicirkaba yaanay garaninin ama ma dagina dee sicirkii beledka ayuu kaga iibsaday ama sicirkii beledka waxbuu ka dhimay laakiin nimanku waa la socdaan arrinka khiyaar ma laha macnihii aan soo sheegnay ayaa meesha ka baxay kadalik yani wax khiyaara waxaana lahayn marka la kulanku uu yahay intii beledka ay soo galeen walow suuqa dabadiisa baa kula kulmeen maxaayade ascaarta ayay markaa ogaan karaan oo dadka kale ay ka ogaan karaan marka rogbaankuna waxa weeye un dee waa jamcu raakib waa dadka qaadimkee ama waxa fushanaada ama ha soconaye waa dadkaa un wax alaabta sita weeye wa sawmi wa ka sawmi waaba baayacaadi calaa sawmi hayrihi gayrkii baayacaadiisi uu ku dul baayaco wainamaa yaxrumu dalika baayacaadaasina waxay xaaraan noqonaysaa bacda istiqraari tamani intay lacagtu sugnaatay kadib waalbayci calaa bayci gayrihi waxaa kaloo idin kamid a inuu iibsado iibka kayrkii uu ku dul iibsado qabla luzuumihi intaanu laazimin bian yaamura lmushtarii waa inuu ninkii wax iibsaday faro bilfaski waar iska fasak bu liyabiicahu isugeeb islow soo kale washiraa calaa shiraa'i waa iibsi uu ku dul iibsado bian yaamura albaayica waa inuu faro bilfaski liyashtariya isuu isagu uga iibsado waxa uu leeyahay sheekhu suurada saddexaad ee ayana la diiday waxaa ka mid a asom calaa somi kayrihi waa baayacaad uu ku dul baayaca keyrkii layasuumu arajulu calaa somi akhiihi ninku yaanu ku baayicin baayacadda walaalkii ayuu yidhi mbaayic maya khabarkun bimacnaa nahyi weeye macnaha loo diidayaana iido iyo dhibaatayna ayaa ku jirta marka halkan rajulka ninka iyo laga cabiray akha iyo qayd maaha ee waa iska qaalibuun markaa haddaba baayacaadani waxay xaaraan noqonaysaa weli bacda istiqraari thaman intii lacagtu ay sugnaatay kadib ee lagala raali la iskala raali noqday oo caqdiga ka horba haatee ee ay qabla caqdina tahay markaa sariix ahaan iyo caddayn ahaan la iskagala raali noqdo ee caqdiga ka hor ay tahay intaan wixiina la caqdiyin lacagtiina la isla aqbalay oo waa maxay masalan shaksibaa wuxuu ku odhanayaa nin doonaya shay inuu iibsado intaa inuu ku iibsado masalan shay bisi soo dultaago wuxuu ihi boqol kun baan siisanayaa markaasuu ui war ha qaadanin anigaa boqolkaa kun mid ka wanaagsan kaa siisanaye kaa siinaye ama wax ka yar baan kaa siinaya ama ninkii maaligaa isagin laa buu leeyay war ha ka iibinin anigaa kaa siisanaya in ka badan buu leeyahay maxaynu idhi waxay noqonaysaa marka ay lacagtii sugnaato ee ay ku sugnaato kala raali noqosho laysu caddeeyey aan welina caqdigii dhicin daba haddaan dee ninkii maaligi ahaa inuu intaa ka siinayo aanu ugu jawaabin oonu u caddaynin waa u bandhigay waa masalan ka jeestay waa aamusay ama intii aan lacagtu sugnaanin laysla ogolaan ayaa ayuu wax kordhiyey ama intii lagu dhawaaqayey hadiyo goraalo dee beriyo hore imanka gacan hoostakagelintan iyo waxaan yani wax iska obina bay ahayd oo furano war shaygaa ayaa intaa siisay yaa shaygaa iibsanay intaasaan siisay yaa ka kordhinaya yani imikaba dhulalka dee meelaa laga naadiyaa masalan waxyaalada xaraashayo meelaha laga naadiyaa oo kolba mid odhan intaasaan kordhiyey aa intaasaan ku daray waxaanna waynu gacanta hoostaysa ka dhiibna inuu qarsano yani laguma mucaamaloon jirin marka haddii ay xilligaa tahay xaaraan maaha laakin waa iska karaahiya ayay yidhaahdeen ee xaaraan maaha suurada afraadna waxa weeye albeyc calaa bayci gayrihi qabla luzuumihi waa isagoo ku iibsada ku iibiyo iibka kayrka dushiisa intaanu laazimin iibka masalan waa maxay qabla lusuumida muxuu ga jeedaa zamanu khiyaar ilmajlis baa lagu jiraa khiyaar ilmajliska waa qabla tafaruq ama waa khiyaaru shardi waktigii khiyaaru shardiga laakiin bacda lusuum intuu laazimay kadib dee wax macno ah ay arrintaasi leedahay ma jirto ile xilligaa hore wuu fasakhaye mar hadduu laazimo iibku dee cuquudda laazimu darafaynkaabuu ka mid yahay cuquudda marka la qaybinayo insha allahu tacala waynu tilmaami doonaa laazimu darafayn iyo jaa-isu darafayn iyo laazimun min tarafin wa jaa-isun min tarafin bay qaybsamaan yani jaa-isu darafayn waxa weeye waa wax labada dhinacba ka banaan oo xilligii la doono laga bixi karo sida wakaaladaa ka mida caariyada ayaa ka mid a waa xilligii la doonaba waa laga bixi karaa qaar waxaa jira laazimu darafayn la yidhahdo midna ka bixi karin sida ijaarada kirada oo kale iyo beeca iyo qaar laazimu min tarafin wajaa-isun min tarafin baa jiro dhinacna ka banaan dhinacna aan ka banaanayn sida kitaabada oo kale laazima min jihati sayid wajaa-isa min jihati cabd iyana waa ka banaan tahay markaa intaana laazimin weeye lakin bacda laazim wax macnaahoo ay yeelanaysaa ma jirto weyda oo waa maxay suuradeeduna waxa weeyaan albeyc calaa beyci gayrihi waa inuu faro ninkii mushtarka ahaa ee waxan iibsaday ayuu fasak farayaa wuxuu leeya iska fasak waxan anigaa shaygan aada iibsatay oo kale wax ka jaban kaaga iibinaya ama waxa mid ka wanaagsan baa lacagtan oo kale kaaga ama mid ka yar markaa amarkaasina waxba iska qeyd maaha inuu amar siyu idhaahdo sidaa yeele haddii u bandhigaana waa la midun waxa ayana wa shiraa cala shiraa ayaa iyaduna zamanu lkhiyaar in wixii uu ku dul shiraysto ayaa iyaduna xaaraana oo waa maxay baayicii ninkii waxaan iibiyey buu faraya inuu iska faso si isagu uga iibsado taa horena isaga uga iibinaye tanna isaga ay uga iibsanayaan wuxuu leeyahay warniyo baayicani waxaan iska fasakho anigaa lacag ka badan kusiisa ku siinaye laa yubiic bacdukum calaa bayci bacd yaanu ku iibsanin barhkiin barhka kale dushiisa ayaa qabru saxiixanuha nasaa-i wuxuu kordhiyey ilaa intuu ka iibsanayo ama uu ka tegayo ashraa cala shiraana ayana la macno weeye markaa macnaha ku jiraana iido iyo dee dhibaatayn ayaa meesha ku sugan markaa amarkaa labadaba kusoo arooray sheekhu inoogu sheegayna waxba maaha isagu qayde ama shardi umaahe hadduu bandhigana waa la mid wanajzi wa ka najzi najsigii weeye ku erigii bian yaziida waa inuu koriyo fi samani lacagti laa liraqbatin dan u korre jacayl uu shaygan jeceliyo u korrin maayo bale liyakhdaca inuu dago kayrahu ayuunbuu kornaya walaa soco saxna waxa anahu laa khiyaara wax door ah qofkaasi ma laha waxau leeyahay sheekhu waxaa kaloo ayana suurooyinka xaaraanta ee suuradda lixaad waxa weeye najs ayana ma banaana najs najsiguna waxa weeye masalan wuxuu arkay laba qof oo wax kala iibsanaya bal sheega imsaa raadi imsaad iga siinaysa kitaabka imsaad iga siinaysa waxaan kaa siinayaa boqol kun war maahae siddeetan iga sii ama toddobaatan iga sii markaasuu le war anaa boqol iyo labaatan kaa siisanaya ama boqol iyo toban baan u siisanayaaba ujeeddaa iibna ma laha qofkan waxaan iibsan maaye liyaxdica kayra wuxuu doonayaa un qofkan inuu ku eriyu ku dago oo deedna ninkii dukusuba boqol iyo labaatanki isagu uu dhigay uu siiso markaa liyakhdaca kayrahu waxba ayana qeyd maahe haddii aanu ninkan degidiisa unuga jeedine kan uu xuburiyo u kordhi hadduu ujeedo baayaca kan waxiibinayo u kordhi hadduu ujeedo iyada lafteedu waa la mid oo maaha kanuun mid ku eriyay inuu yahay asaxna wuxuu leeyahay dee xadiis saxiixayn ayaana ku soo arooray oo waa la nahiyey oo dhibaato ayaa ku sugan asaxna waxa weya anahu laa khiyaara inaanu wax doora lahayn markaa markuu shaygii sidii ku iibsado ee uu ogaado inaanu ninkane danba iib ka lahayn oo ruuxba ma iibsaday wa meelaasu iska taagtaaganoo dadka un lagu ibtileeyey baa la yidhi wax doora ma laha oo ma yeelanayo maxaa yeele waa litafriidi isaga gaboodfal sameeyey markii aanu dee waxaan ka fiirsan ee dadka aanu khibraha ee aqoonta ulena aanu weydiin taanigu wuxuu leeyahay oo asaxa ka soo horjeeda lowl khiyaar litadliis waar meesha ninka waa loo qariyeyo waa tan balaayo usoo gabaara gurdayse khiyaar buu leeyahay sida tasriyadii oo kale la mid noqonaysaa neefkii lasoo gaaxiyey oo kale la mid noqonaysaa neefka la gaaxiyeyba soo muu yeelin qof khiyaarsanna waa la mid buu leeyahay wa bayci ruabi ruab iibintii iyo walcinabi ayaa iyaguna xaaraana licaasiri lkhamri mid khamri ka maroojinaya waxa uu leeyahay sheekhu waxaa xaaraana inaad ka iibiso rudab iyo cinab iyo wixii lamida licasri lkhamri qof khamri ka samaynaya oo waa la og yahay ninkani bahalka inaan wax kaleba u iibsanin waxaas muu ka sameeya ama male aada ayaa loo malaynaya marka lama ogola waxaa la mida masalan hubka in laga iibiyo dee tuugta iyo dhul jiifka iyo iyaguna waa la mid tasaruf kasta oo macsiya ku gaarsiinaya maxaa yeelay dee waxay noqonaysaa icaana iyo kaalmayn waxaa loogu kaalmaynayo ayay noqonaysaa marka mar haddii laguu diiday waxaagii inaad qof waxun ka dhigayo aada yacni aada ka iibiso masalan gurigaagii iyo baabuurkaagii iyo hantidaadii dee inaad macsiyo masalan dad baa guryahooda dad xunxun ka karaynaya og yihiin xumaan mooyaan wax kale ku qabanaynin gaadhigoodii bay ka karaynayaan dad xumaan ku qabanaya mooyaane haddaan wax kale ku qabanayna og yihiin de aniga maxaa iga gelay buu leeyahy miyaanan anugu waxaa ku qabanaya ka socon mayso yani waa xaaraan icaana cala almacsiya macsiyadii baad ugu kaalmaynaysaa baraf un baad ka tahay macsiyada iyo xumaanta markaa ka dhacdaa waxaa yaalaha xaaraanta waxaa ka mid enu matniga inoogu sheegin waxaa ixtikaarka la yidhaaho ixtikaar waxa weeye masalan waxa ayuu cunto ayuu markaa iibsanayaa markaasuu dhiganayaa si markay u qaadiyowdo uugu iibiyo wuxuu ku soo iibsaday ee waliba dadkuna waxaan ogoa dadku aada ay ugu baahdaan inuu lacag badan siisto taana ayana lama ogola oo wax la nahiyey weeye laa yaxtakiru ilaa khaati qof gefsan ayuunbaa sidaas sameeya tadliiq cala annaas ayay noqonaysaa waana waxyaalaha quudka ah ee la cuno weeye ee maaha waxyaalaha kale waxyaalaha kale iyaguna xaaraanta waxaa kamid a waxaa sicirka la yidhaahdo sicir goynta ina yidhaha waxyaalaha lama alaabta lama siin karo ilaa intaa mooyaane tadliiq baa ku sugan dadka xoolahoodii dee lagu cidhiiriyayo wakti rasuulka sala allahu alay slam arrintaa tasciirkaa loo bandhigayna waxa uu yihi ilaahay ka isagu risiqa fidiye marna cee isago alqaabid albaasid weeyaan waana ka musacirkaa isagu sicirka sameeya mana doonayo anugu inaan ilaahay la kulmo iyadoo ciduni dulmi ay ii sheeganayso halkaa waxaa laga fahmayaa markaa inay dulmi ay taasi tahay tasciirka sicirkaa loo goyna dekele intaa lama dhaafin karo lama waxay tilmaamaan oo ay culimmadu yani iyagoo qawaacidda sharciga dee adeegsanaya masalan haddii ay dee afraad ama ama dad koobane hadday suuqa dee ay dadka cunaha ku qabtaan inay tadakul ku samayn karto dee ummadda laga dhicin karo wayaxrumu xaaraana atafriiqu kala geyn bayna alummi hooye iyo walwaladi ilmaheedii la kala geeya xataa yumayiza ilaa wax kala sooci tamiid yeelanayo wafii qowli xataa yabluqa intuu ka qaangaarayo waidaa faraqa bibaycin aw hibatin markuu kala geeya batalaa fil adhari adar haddaan noqono qabanno labadoodii waa burayaan waxa uu leeyahay sheekhu waxa xaaraana in tafriiq lagu sameeyo la kala geeyo hooyo addoon iyo ilmihii raqiiq ahay ay wadatay iib ama fasaq ama yani wuxun lagu kala geeyo ilaa inta ilmahaasi mumayiz uu ka noqonayo mid wax kala garanayo uu ka noqonayo leanna rasuulku sala allahu alay slam wuxuu yidhi riwaaya abu daawuud iyo ay warinayaan xaakimi man faraqa bayna waalidatin wa waladiha qofka kala geeya waalido mid wax dhashay iyo ilmaheeda faraqa allahu baynahu wa bayna axibati yowma alqiyaama ilahay baa kala kaxaynaya isagii dadku jecelina maalinta qiyaama malcuunun man faraqa bayna waalidatin wa waladi bayna waalidin wa waladi waa la lacnaday qofka kala geeya waalid iyo wuxuu dhalay ilmaha ayaa xaqiisa la eegayaa qowl ayaa wuxuu leeyahay may xataa yumayiza maahee waa xataa yabluqa intuu ka qaangaadhayo wixii ka horeeya intaa tamyiizdiisa iyo wax kala soociisa ayaa iska wax kooban ah ama waxaan ictibaar lahayn ah daba haddii lagu kala geeye buu yidhi iib ayaa lagu kala geeyey ama hibe ayaa lagu kala geeyey batalaa fil athari asradaanu qabano waa burayeen labadoodiba beec ayuu ku gelageeyey mid buu iibiyey ama mid ayuu hibeeyey labadoosiba waa burayeen maxaa yeelay alqudra cala tasliim ayaan jirin wax la dhiibi karaanay ahayn yani sidaan loo dhiibi karan sharcan baan loo dhiibi karayn aaniga adhara ka soo horjeeda wuxuu leeya maya nahyigani dhibaatayntaasuunbaa markaa dararkaasu haya khalal nafsulbeyc ku jira ma ahaynoo wa iska ansaxaya walaa yasixu ma ansaxayo beyculcarabuuni carabuunta beyciidi ma ansaxayo bian yashtariya waa inuu iibsado wax wayucdiyahu daraahima dabeedna uu siiyo shilimo litakuuna min athamani isay lacagta uga mid noqoto in radiya silca haddii uu ka raali noqdo alaabtan si ay lacagta uga mid noqoto wailaa haddii keena fahibatan fatakun hibatan hiba ayay noqonaysa wuxuu leeyahay sheekhu waxaa kaloo ansaxay beyculcarabuun ayaan ansaxayn beyculcarabuun waxa weeye qofkii ayaa u xiibsanaya alaab dabeedna wuxuu bixinayaa daraahim ayuu bixinayaa waxaanu leeyahay ama u bixin lacagtaa inay ka mid noqoto lacagta shaygan la kala siisanayo waa se goorma waa hadduu shaygaasi u noqdo ka raali noqdo wuxuu leeyahay lacagta aan ku siiyey waa ka mid wailaa haddii kale oo aanan waxa aanan ka raali noqon fahibad fatakunu hiba hiba ayay noqonaysa maxaa yeele waa la nahiyo riwaaya abu daawuud ayay ku soo arortay ayaa lagu nahiyey midda labaad laba shardi oo faasideyna ayaa ku jira shardu lhiba waa hibada iyo shardigan celinta ee laleeya waan soo celinayaa haddii aanan ka raali noqonin shardigaa celinta haddii aanu markaa wixii ka raali noqonin labadaas shardiga oo faasideyna ayaa labaduba ay ku jiraan markaa waxaa jira ayana masalan waxyaalo kaloo aada imika dadka u dhibayo masalan waxaa ka mid waxaan deebaajiga laydha oo kale waa waxaan diintu aanay sheegayno aada ummadda imika loogu dhibay oo la leeyahay intaasoo markaa hala keeno masalan laydinka hayo qofkan kiraa xaq loogu leeyahay ama kiradaa markaa mutlaq weeyaanoo ama qofku ha ka wada qadinto ama bilbil ha uga qaato waana in wixii wax muddola uu ahaadaa laakiin waxaan kiradii ahaynoo halkaasan kun dollar dhiganaya ama laba aan dhiganaya waa wax lacag lagaga qaadanaya dadka sharci darro weeye faslun fii tafriiqi asafqati wa tacadudiha waxaa u fasel yahay iibikii oo la kala saaro oo la kala kaxeeyo iyo iibika oo tacadudo oo tirooba markaa tafriiqa iyo kala geyntaasina waa saddex qayboodoo mar bilowga ayaa lagu kala geeyaa marna dawaamka iyo sii wada socodka marna waxaa lagu kala geeyaa xagga axkaamtooda oo iskhilaafta sidaa isagoo inoogu kala tartiibiyey ayaanu sheekhu inoo sheegayaa qaybka u horeeya ee lagu kala geynayo bilowga ayuu halkan inooga galay markaa waxau yihi sheekhu markaa baaca idaa baaca markuu iibiyo qofkii khallan iyo wa khamran buu wada iibiyey hal iyo khamri aw amaa cabdahu iyo wa xuran buu iibiyey addoon iyo nin xora ayuu wada iibiyey aw ama wa cabda hayrihi cabdahu iyo wa cabda hayrihi addoonkiisii iyo addoon cid kale leedahay ayuu wada iibiyey aw ama mushtarakan wax la wada leeyahay buu bikayri idni alaakhari kii kale oo aan fasixin ayuu iibiyey saxa waa ansaxayaa fii milkihi ninkaa baayicaahee waxaa iibiyey milkigiisa wixii a waa ku ansaxayaa bil adhari haddaan qabanno fayatakhayaru waa door qaadanayaa markaa almushtari kii iibsaday in jahila hadduu xaalka ka jaahil ahaa ee fa in ajaaza hadduu banneeyo uu socodsiiyey iibkii fa bixusatihi waxa uu iibkii ku sugmayaa ama uu ku qaadanayaa bixisatihi qaybkiisa mamluugu qaybka uu ku leeyahay min almusamaa wixii la magacaabay biictibaari qiimatimaa marka qiimahooda la fiiriyo wa fii qowlina bijamiicihi qowlna wuxuu leeyahay maya dhammaan wixii la magacaabay ayuu ku qaadanayaa walaa khiyaara lilbaayici ninkii baayica ahaaye waxaan iibiyey isagu door ma laha waxa uu leeyahay sheekhu wuxuu iibiyey oo qofkii uu isugu geeyey safqa iyo iib keli ah yacni wax xalaal ah iyo wax xaraama masalan wuxuu wada iibiyey neef la gowracay iyo neef baktiya buu wada iibiyey wuxuu wada iibiyey khamri iyo khal ayuu labadiiba israaciyuu iibiyey neef adhiya iyo xabo doofaara buu isku daray uu wada iibiyey addoon iyo mid xora ayuu isku daru wada iibiyey addoonkiisi iyo addoon kale oo cid kale ay leedahay ayuu wada iibiyey ama waxay isaga iyo qof kale wada leeyihiin ayuu ku iibiyey isagoon qofkii kale u fasixin oo aan u ogolaanin wuxuu leeyahay hortuu saxa albaycu fii milkihi baycu wuxuu ku ansaxayaa milkigiisa inta uu qofkaasi milkisan yahay uu isagu leeyahay ayuu iibkii ku ansaxayaa oo misaaladeenna maxaya dee khalka iyo neefkale markay khal iyo khamri ahaayeen khalkii waa ku ansaxaya marka neef meydahi iyo neef la gowracay ahayd neefkii la gowracay markay doofaar iyo neef adhi ahayd neefkii adhi ahaa markay addoonkiisa iyo addoon kalala ahayd markuu mushtarag ahaa wax la wada leeyahayna qeybtii isagu u lahaa ayuu ku ansaxayaa inta kalena wuu ku burayaa iibkii fil adhari haddaynu qowlka adharkaa qabanno maxaa yeelay waxaynu siinaynaa mid la arko xukunka uu leeyahay baynu siinaynaa oo ah dee midna inuu iibkiisii ansaxayo wuxuu leeyahay uu yahay midna waxa aanu lahayn oon iibkiisii ansaxayn uyahy mid walba xukunkiisa ayaan siinaynaa macnaheedu waa caynkaa adharka qowlka ka soo horjeedae haaniyay wuxuu leeyahay ma yabtulu fiihimaa labadoodaba wuxuu leeyahay iyo waxaanu lahaynba iibkii waa ku burayaa oo muxuu ugu burayaa ayaa la yidhi laba arrimoodba way ku cileeyeen oo culimmada qaar waxay leeyihiin maya xalaal iyo xaraam ayuu isu geeyey mar haddii meeshii xalaal iyo xaraam uu ku kulmiyeyna iibku sidaas ayuu ugu wada buray oo ibnu cabbaas baa laga wariyey inuu yihi majtamaca xaraamun wa xalaalun ilaa waqalaba alxaraamu alxalaala ma kulmaan xaaraam iyo shay xalaali ilaa xaaraamta ayuunbaa xalaalka ka qarib noqotaa cillo labaad baa jirto uu leeyahay maya waxa meesha ku jira waxaa laga jaahilyaa ciwadkan iyo beddelkan xalaasha qaabilaya ayaa laga jaahil yahay mar haddii ciwadkaa laga jaahilkiiyo xalaasha qaabilaya waa ku wada buraya oo taas ayuu ku cilaynayaa adharku muqaabilu adharku halkaa aynu dhi ow mushtarakan bikayri idni alaakhari bikayri idni alaakhari halkay u noqonaysaa waxay leeyihiin culimmadu yacni wuxuu u noqonayaa kan mushtaragga ah ee la wada leeyahay un ama addoon ha ahaada ama wax kala ha ahaadee ma addoon ama wax kala ahaadee wuxuu u noqonayaa un shaygaa mushtaragga la wada leeyahay damiirkaas bikayri idni alaakhari kii kale culimada qaar ba waxay leeyihin may wuxuu xataa u noqonayaa damiirkaasi xataa cabda wa cabda kayrihidii wuu u noqonayaa taase way diideen waxay leeyihin xataa haddii uu ogolaado addoonkiisa inuu iibiyo oo saa ku iibiyo anu lacagta kala saarin dee ma ansaxayo jahli ayaa ku sugan xilligii caqdiga mar hadduu yidhaha addoonka iyo addoonkaagaba wada iibi oo aanu lacagtii u kala saarin jahaala ayaa ku sugano sidaasaan ugu ansaxayni haddaba waxaynu nihi milkigiisa ayuu ku ansaxayaa fil adhari inta aan milkigiisa hayna iibkii waa ku burayaa seebaa loo kala gurayaa haddaba wuxuu leeyahay mar haddii shaygii ay sidaasi ku timi ninkii mushtarka ahaa ee waxaan iibs